Tababarkan oo muddo afar maalin ah magaalada Gaalkacyo uga socday howlwadeenno ka tirsan maamulka degmada Gaalkacyo iyo dhalinyarada ayaa lagu soo xiray degmadaasi, waxaana tababarkan soo agaasintay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug oo kaashanaysa hay-adda FCA iyada oo diiradda lagu saaraya fahamka dhalinyarada ee dowlad wanaagga, ka qaybgalka howlaha hortobinta u leh bulshada iyo kor u qaadista doorka dhalinyarada ee horumarka degmada. xasan guuleed oo ka socday hay-adda FCA ayaa ka hadlay ujeedka tababarkan afarta maalin u socday dhalinyarada loogu qabtay degmada Gaalkacyo.
waxaa meeshaan noogu soo gabagaboobay tababar afar maalmood soconayay iyo maaragtay madashii isku xirka dhalinyarta iyo golaha degmada gaalkacyo tababarka waxaa loo qabanayay labaatan dhalinyaro ah oo laga soo kala xuray jaamacadaha xarumaha maaragtay ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo maaragtay iskuulaadka dhalinyartaasi afarta maalmood waxay qaateen casharo aad iyo aad muhiim u ah oo la xiriira waxbarashada madaniga ama civic educationka waxaa sidoo kale la baray good governancyga waxaa la baray climate changiga iyo saameynta uu ku leeyahay soomaaliya sidoo kale waxaa la baray environmental stewardship ama ilaalinta bey-adda tababarkaasi wuxuu ahaa mid aad iyo aad saameyn ugu yeeshay dhalinyarta tababarka waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka degmada iyaga oo ka helaya taageero hay-adda f c a taasoo iyadana ka helaysa taageero sanduuqa s s f somali stability fund ama sanduuqa horumarinta soomaaliya tababarkan wuxuu la xiriiraa howlo ballaaran oo ay f c a ka wado maamulka galmudug dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ah ayaa soo xiray tababarkan isaga oo sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay dhallinyarada iyo shaqaalaha maamulka degmada dhalinyaradan quruxda badan ee muddada afarta maalin ah kasoo faa'iidaystay tababarka loo sameeyey in ay garab istaagaan ama bulshadooda adeegooda adeegga bulshada loo hayo ay ka qayb qaataan oo bulshada iyo maamulka ay isku xidhaan waa jointi in la noqdo maamulku ma ahan wax gaara waa adeegaha bulshada weeye bulshadayna ka mid yihiin waxaan odhan karnaa wax badan oo waxaa loo baahan yahay bulshada iyo maamulka dhex mara oo ah in bulshada la baro horta in maamulka uu ayaga u yahay adeege haddana aan la sugin gacmo kale maamulku muxuu qabtay muxuu dhisay muxuu yeelay qofku kow in horta lagu xisaabtamo jeebka bulshada dhaqaalaha ku jira oo laba qaybood la rabo in looga faa'iidaysto kow in la noqdo canshuur bixiye oo qofku markuu canshuur bixiye uu noqdo buu wuxuu helahayaa in adeegii uu u baahnaa maamulkuna uu uga faa'iideeyo tababarkan oo muddo afar maalin ah ka socday degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa diiradda lagu saarayay isku xirka dhalinyarada iyo ka qaybgalka arrimaha bulshada gaar ahaana dowlad wanaagga